أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal meel walboo aad naga maqashaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo jimco walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan alaaba barnaamijka waxaannu ku soo qaadanaa mowduuc muhiim ah toddobaadkan hadduu allaha awoodda lihi doono waxaannu ku eegi doonnaa aflagaadadii toddobaadkana ay faransiisku u geysteen nebigeena moxamed sala allaahu calayhi wasalam waxaa barnaamijka marti inoogu ah oo nagala qaybgelaya a-sheykh nuur macalin cabdiraxmaan iyada oo dhegaystayaasha dal iyo dibadda ay aaraadooda ka soo dhiibanayaan waa mar kale iyo barnaamijka diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
waa hagaag dhegaystayaal meel walboo aad joogtaan mar kale waxaannu hawadeeda ka leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu haddaba intaynan falanqaynta gudaha u gelin toddobaadkan mid ka mida warbaahinada dalka faransiiska ayaa waxa uu ku kacay fal aad u falxumo badan kadib markii uu u gafay nebigeena moxamed sala allahu calayhi wasalam haddaba intaynan falanqayn arrintaas waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin kooban oo ku saabsan wixii ay ku kaceen faransiiska waa kan salmaan cabdilfataax maxamed qaasim maalinnimadii arbacada ee aynu soo dhaafnay waxay dadku la wada socdeen in majalada jarli hebdo ee ka soo baxda magaalada baariis ee waddanka faransiiska ay dib u faafisay sawirro ay ku aflagaadeynayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee maqaamka sare leh mas-uuliyiinta wargeyska ayaa sheegay in go-aankan ay qaateen shan sano kadib markii uu dhacay weerarkii weynaa ee lagu argudayay nebiga sala allahu calayhi wasalam ee lagu qaaday xarunta jarli hebdo ee magaalada baariis halkaas oo lagu dilay in ka badan labaiyo toban ruux oo dhammaantooda isugu jiray mas-uuliyiinta shaqaalaha iyo ilaalada amniga ee majalada waxaana weerarkaas fuliyey laba wiil oo wada dhashay oo lagu kala magacaabo siciid iyo shariif kawaashi kuwaas oo ka tirsanaa mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratulcarab tallaabada ay qaaday jaarli hebdo ee ay mar kale ku aflagaadeynayso rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxay ku soo aadisay iyadoo ay dalka faransiiska ka bilaabatay maxkamadaynta rag lagu eedeeyey inay taageero siiyeen labadaas mujaahid ee fuliyey weerarkii jaarli hebdo bishii janwari laadakunshanyotobanka ee waxaana laga yaabaa dadka maxkamadaynta u socoto in lagu xukumo xabsi u dhexeeya toban sano ilaa iyo labaatan sano cabdilfataax waxaa xusid mudan in ee mas-uulka wargeyska jaarle hebdo uu waraysi uu bixiyey ku sheegay markii uu ka hadlayay sababaha ku riixay inuu dib u bilaabo aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu sheegay inuu ka cabsi qabo in caruurtiisa marka ay weynaadaan looga sheekeeyo in maalin maalmaha ka mida uu aabahooda hawshiisa ahaan jirtay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam kadib markii la weeraray xaruntiisa oo dad badan laga dilayna uu arrinkaas ka laabtay marka wuxuu sheegay inuu ka walwal qabay in caruurtiisa loo wariyo oo loo tabiyo markii ay weynaadaanna ogaadaan in aabbahooda uu fulaynimo isaga daayey howl uu gacanta kula jiray sidaas darteed ayuu sheegay inuu dib ugu bilaabay aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam dabcanna waa hadal hor leh oo jeesjeesku ah nebiga sala allahu calayhi wasalam ee maqaamka sare leh dadka muslimiinta ahna looga fadhiyo in jawaabtii ay mudnaayeen ay ka bixiyeen haddii siciid iyo shariifka waashi labada kun shan iyo tobanka bishii janwari weerarkii ay fuliyeen uu dhaliyey in shan sano ay majaladaas ka joogsato aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaa maanta muslimiinta looga fadhiyaa in laga dhex helo rag la mida siciid iyo shariifka waashi oo ugu yaraan shan sano dib u dhiga aflagaadeynta rasuulka sala allahu calayhi wasalam weerarkii janwari labada kun shan iyo tobanka ee baariis ka dhacay gaar ahaan wargeyska jaarle hebdo waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratul carab kuwaas oo sheegay in howlgalkan loo fulinayo iyadoo loo aargudayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam ee kadibna la fulinayo towjiihaadka hogaanka sare ee mujaahidiinta alqaacida ee ka dhigan sheikh ayman addawaahiri waxay mujaahidiinta alqaacida ee jasiiratlcarab weerarka kadib gaar ahaan markii jaarli hebedo ay sheegtay inay joojisay aflagaadiinta rasuulka sala allahu calayhi wasalam ay soo saareen ee kelimad ciwaankeedu ahaa waa in cudtum cudanaa oo ah haddii aad soo laabataanna anaguna waan soo laabanaynaa waxaana la rajaynayaa in mujaahidiintu ay ka dhabeeyaan handadaadaas sanadaha iyo bilooyinka soo socda ayaana la arki doonaa ee dadka muslimiinta ahna aad ayay ugu hanjabayaan jaarli hebedo iyagoo sheegaya in tallaabo cad ay ka qaadi doonaan warbixintii salmaan iminka waxaan gudaha u gelaynaa falanqaynta aniga oo soo dhoweynaya dayfkeenaha ama sheekha martida inoo ah sheikh nuur macalim cabdiraxmaan sheekh marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu marka xiga waxaad si kooban inooga warantaa taariikhda ama sooyaalkii nebigeenna sala allahu calayhi wasalam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه رواه مسلم الله سبحانه وتعالى سي أيام هذا إذ الأوسنات في الدنيا والآخرة su-aasha macnaheedu waxaa waaye nabiga sala allahu calayhi wasalama sooyaalkiisii nolosha iyo waxa uu ku soo kordhiyey adduunyada aakhiraduna way la xiriirtaa oo kama hartee markaan wax ka tusaalayna waxaa ka mida nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu alla ka soo saaray makatal mukarama toban iyo saddex sano ayuu halkaa ka waday dadka inuu bashariyadoo dhan gaar ahaan dadka halkaa deganay oo ayagu luqa alcarabiya luqatulqur'aan ay yaqiineen inuu ka dhaadhacsiiyo allah subxaanahu watacaalaa waxa uu yahay inuu ka dhaadhacsiiyo waxa risaaladu tahay iyo fariinta alla soo diraayo inuu ka dhaadhacsiiyo waxa rasuulku yahay inuu ka dhaadhacsiiyo waxa adduunyadu tahay inuu ka dhaadhacsiiyo waxa aakhiradu tahay ummadihii hore ee sooyaalka aadanaha inuu uga sheekeeyo dhan walba uu kala hadlo oo isugu tegaysa cudurkii dilaaga ahayoo ahay aljahlu aljahlu aynan alla garanayn oo aysan garanaynin rasuul aynan aakhira garanayn aynan adduun garanayn oo yihiin dad mar hore habaabay dhowr iyo siddeetan suuradood ayaa soo degtay oo alla soo dejiyey intii makata almukarama uu jooga nabigu sala allahu calayhi wasalam in badanoo ka mid ah waxyu shaydaan ama shaydaanka wasaawistiisa iyo shubuhaadkiisa iyo khutuwaadkiisa waa la baduuqay oo intii diinta islaamka ay ka dhaadhacday arrintaasu way ka baaba'day intaasi kadib maxaa xigay waxaa dhismay ama meeshaa ku agaagunmay muhaajiriin dadka la yidhaah muhaajiriin oo nabigu sala allahu calayhi wasalam intuu dacwadaas mako ka waday dadkii ayagu qancay ah dadkii qancay waay kadibna almadiinatu almunawara ay wahaajireen nabiga sala allahu alay wasalam iyo saxaabadii maka joogay ayagoo markaa ka helay madiino niman la yidhaahdo ansaaru rasuulillaahi taageerayaalka nebi moxamed calayhi salaatu wassalaam oo haddee si dhaba u hagarbaxeen meeshaasaa marka nabigu sala allahu aleyh wasalam haddana toban sano uu joogay uu hogaamiha iyo dowladdii islaamka ee halka uu ka dhisay markaasuu wuxuu baray masaa-isha ku saabsaneed cahdiga ama xilliga madaniga ah xilli madani ah oo ka soo bilowday markauu soo haajira nabigu sala allahu aleyh wasalamoo madiine u yimid hijrada marka laga waramayo midda hadda maanta jirto kale maho gaalada loo sii qaxayo oo nabiga sala allahu wasalam asxaabtiisa ridwaanullahi calayhim iyo inta ku dayatoodna waxay u haajiraan diinta islaamka ee alla subxaanahu watacaala wixii ay kula xiraayeen ah meeshii dhaawac ku gaarayo ama hoosu dhac uga imaanayo inay ka tagaani meeshii diintoodu ku badbaadayso kubad qabayso ku bulaalayso ay aadaan taasaa laga wadaa emaa kuwa hadda jiroo kaleo leeyahay waa waa qaxooti waa calooshay u qaxeen mana aha waa cadaba diinta islaamka ku banaan maa in gaalo loo qaxo maxaa yeelay nabigu sala allahu calayhi wasalam intaas oo maka wax ku barayay daarul kufriyay ahayd markuu madiino tago kitaabka alle sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam uu halkaa ka hirgeliyeyna dowla waxay noqotay daarul islaam allana subxaanahu watacaala waa ka waramayo muhaajiriye ansaar للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله iyo ansaartii waladiina tabawa'u daara wal-iimaan waxaa sumadahooda ka mid ahay inay degaankoodii ka tagaan say alle rasuul ugu gargaaraan oy diinta islaamka u hagarbaxaan xoolahoodii iyo degaankoodii inay joogaan ee alle rasuul u hiiliyaan haddii arrintaasu wada soco weysay waxay ka tageen guryahoodii aladiina ukhrijuu min diyaarihim wa amwaalihim halka hadda dadka quhaa'iyada noqday oo xubu dunyaa wa karaahiyatu lmowd cudurka dilaaga uu ku dhacay ay diintoodii iyo ka tagaan ay aadayaan ama ay doonayaan xoolo iyo guryo waxaas ay raadinayaan marka nabiga sala allahu aleyh wasalam taariikhdiisa markii aan wax ka tilmaano intaasaa ka mid ah sheekh nuur markaasi kadib noocee buu ahaa isbeddelkii dunida ku yimid alla wuxuu yidhi wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin nabi maxamedow kuma tirin adigoo raxmada mooyaane oo caalamka u raxmada dadka dunida joogaad raxmad u tahay oo kiinti fariintan iyo diintan aan kuu soo dheeba kii qaatane waa raxmad adduunya aakhira ah oo allahu rabbulcaalamiina ayaa u naxariisanaya adduunya aakhiraba dadkii sidaa noqday dadka ayagu diinta islaamka aan qaadaneh maxuu raxmad ugu yahay nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam waxay yidhahdeen culammadu wuxuu raxmad ugu yahay ummadihii ka horeeyey ummaddan ummadda nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam oo toddobaatan ummadood dhammaystiraysa lixdan sagaalaa ka horeysa ummaddanuna waa tii toddobaatanaad ummadihii ka horeeyey markay diidaan qorshaha alle alla subxaanahu watacaala waa dabargoy jiray maruu dhulka la gooyo kuwa oo maaragtay alla subxaanah watacaala biyaha uu ku halaago kuwa oo ilaahay subxaanah watacaala uu ku halaago qaylo oo haddaba baabi'isa kuwa uu ku halaago dhagxaanuu dulka ugu soo daatiyo iyo magaaladoodiiyo haddaba maaragtay uu rogo ee meeshii ugu sarraysa uu hoos mariyo meeshii hoosaysana uu kor mariyo sida qowmuluud oo kale nabilowd qoladiis waxaasoo dhan ayaa marka markay sameeyaan alla waa dabargoo jira istiqsaal wixii laakiin nabi moxamed caleyhi salaatu salaam ummadiisa ah oo ummatu dacwa wuxuu baaqa u jeediyo dhan ya ayuha nnaasa ahayd innii rasuulullaahi ilaykum jamiican baaqiisu caynkaasu ahaaye waxaas marka dabargoyni waa dhammaatay xilligaas yiri ummadda waxyaalo kale ayaa haddii ay qorshaha la diidaan alla haddaba ku sallidaah ay ka mid tahay in cudurro ay ku dhacaan sida aidiska iyo kale heergabkan hadda nimankii tabarta sheegahayo dhahaya man ashadu mina quwa dhulka dhigay ay corona virus u bixiyeen corona wuxuu yahay ma helnaanunku laakiin in oksijiinkii ilaahay subxaanahu watacaala in yaroo kamid uu ka goostay ee balowgoodii yaraa dhan walba noloshii kamid ay ka cabaadayaan waxyaala noocaasoo ku salaa laakiin dabargoyntii bacda bicthati lmustafaa nabi moxamed caleyhi salaatu salaam marka alla doortay waa dhammaatay ay yidhaahdeen taas waa inay raxmadu tahay kuwa fallaagada oo haddaba caytamayo waxay ahayd marka dadku say u yileen haddii dhan walba aad ka fiiriso noloshu waxay heeday kuwa ahlu kitaabka ahay ayaa wareersanay wa ina aladiina uuritu lkitaaba la fii shakin ayagaaba haddaba shaki iyo waxba aysan u caddayn mana dayn lahayna uu ihi alle suuradda suuratu shuura la yidhaahay ay ku jirta ayadan hadda aan ka waramayno waxay heeday dadka ahlu kitaabka oo yahuud iyo nasaaro kitaab la xijiya ay iskadaa kuwii wathaniinta ay wareer ku jireen ina aladiina uuridu lkitaaba min bacdihim lafii shakin minhu muriib falidaalika fadcu soomahin taas marka waxay kaloy si aada ugu caddahay suurat lbayina lam yakun aladiina kafaruu min ahli lkitaabi walmushrikiina munfakiina xataa taatiyahum lbayina kuwa ahlu kitaabka ee yahuudiya nasaaraa iyo wathaniyiinta ana kitaab ayaguba lahayn oo dabcaabudyada ma ahayn gaalnimadaas inay ka fuqayaan ilaa ay uga timaado xataa taatiyahum lbayina yaa wayta bayinadu rasuulu min allahi yatluu suxufa mudahara fiiha kutubun qayima ma daylen haddaa nabi moxamed caleyhi salatu slam alla soo diray hadda rag badanaa soo islaamo yahuud ka mida haba yaraadana kuwa yahuud ka soo islaamay rag badanoo saara ka mida soo islaam yahuudda waxaa ka mid ah cabdullaahi bnu salaam iyo radia allaahu canhu asad iyo usayd iyo rag saas nasaaradan waaba badnaayeenba rag badanaa soo islaamay marka halkaasaa dadkii kitaab iyo arrimihiisoo tala cirka ka timi la xijihayay joogana waa wareersanaayeen adduunyadana ilaahay soo u sawiray wadkuruu nicmat allaahi calaykum fi suurati ali cimraan nicmada ilaahay bal xusuustoo ha halmaamina ou idiin nicmeeya id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum markaad aheedeen cadaawa kuway ka dhaxayso waidinka daaweeyo faallafa bayna quluubikum quluubtiina dhexdoo alla isu soo dumo diinta islaamka yaa haddaba maaragtay alla idin siiyey oo qaadateen ayaa isbedelka haddaba iyo dacala idinku yimid fa asbaxtum binicmatihi ikhwaana ilaahay nicmadiisiiaad waxaad ku noqoteen walaalo waa nimankii owsi khasar la dhihi jiray laakiin waa dunidoo dhan wix islaam qaatoo dhan waay ilaa adduunya ka dhamaatana saas waay oo adduunkoo saas u khara maxaa dad colaadu dhex taallo oon ammaan haysanay ahaayeen aakhirana maxaa haddaba xaalkoodu ahay wa kuntum calaa shafaa xufratin min annaar waxaad ahaydeen god naareed qarkiisaad ahaydeen fa anqadakum minha ilaah oo idinka badbaadiyey oo dadka jahanamo inay galaan waxaa ka xageeri kaliya noloshuna cariiri maciishata dankanaya sida hadda maanta dunida shayaadiinta oo ibliis uu agaasimayo ay meel walba deb uga shidayaan debkaasaa ka shidnaa jiray inta yaroo hadda aad arkaysid oo meelaha diinta islaamka laga hirgeliyey kaliya ammaan ka jira waad aragtaa inta kale waa la socunaa marka sidaasuu nabigu sala allahu calayhi wasalam ahay haddaan taariikhdiisa wax ka taabanno waa tahay dhegaystayaal weli waxaynu dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqeynayno aflagaadadii ay faransiisku kula kaceen nabigeena maxamed sala allahu calayhi wasalam goordhow waxaan siin doonnaa dadka muslimiinta ah ee ka hadlay kana soo falceliyey arrintan hase ahaatee ee sheekh nuur ee faransiiska ma ahan markii ugu horreysay ee uu ku kaco aflagaadadan haddaba markay halkaasi joogto faranjidu waa dad noocee ah kaalin intee la-eg ayayse ku leeyihiin cadaawadda guud ee shisheeyuhu uu ku hayo muslimiinta guud ahaan nimanku waa kirishtaan horta waa raggii macatablayda hay waay oo kirishtaana layidha yahuud iyo nasaara waa aragteen waa nasaaradii reer bani israiilna waa laysku yidhaa waxaa kaloo la yidhaahdaa nasaara laysku yidhaa kuwan yahuudana haddaba maaragtay iyaguna sidaad aragta u shaqeeyahay marka guud ahaan gaaladaasay ka mid yihiin hadde waana inaan ogaano waxa hadda dunida hogaamihaya ama muslim ha noqdaano wuxuu hogaamiyaha amba gaala ha noqdaane daday dadku moodaan laakiin dad ma ah karaamadii alla bini aadamka siiyo ilmo aadam siiyey alla waa haddaba maaragtay ka waramay walaqad karamnaa bani aadam waxamalnaahum fi lbari walbaxri ilmo aadam waa naamuusnay bad iyo bari ayaan ku qaadnay oo wax iyagoo iska fadhiya meeshay u socdaan gaaraya ayagaa ka jira bani aadamkaa ka jira karaamadaas marka maadaama qorshihi alle ay diideen allah subxaanahu wa tacaala waa ka xanyuubay markaasuu wuxuu idhi kal ancaami xoolay la mid yihiin bal hum adallu waa ka liitaan waa ka liitaan ka mathal kelbi ey oo kala waaye noocaasu ey oo kala waaye in taxmil calayhi yalhad waa taeeda suuratu lacraaf waxay kaloo la mid yihiin ka masali ximaari dameeroo kale waay dadka aan moodno dad waa dad duunyo lamid ah waa dad eeya lamid ah waa dad dameero lamida horta dunida horumartaa lagu leeyahayo dunida koowaadahoo waxaas waa wix ayagu ay iska dhaadhiciyeen sababta urur waaye oo ibliis ibliisaana markii hore waxuu idhi ana khayru minhu aadaman ka khayr badan aadamoo alla yidhi malaa'igtu oo suduuli aadaman ka wada oo khayr alla ku tilmaamay maadaama alla uu doortay acsaa aadamu rabbahu fagawa huma ijtabaahu rabbuh wataaba calayhi wahada ali rabbigiisaa doortay ibliisoo markaa wixii qiimayha uu ihi anaa ka khayr badan ninka qiimada leh aniga waaye oo gaalnimada fiicanuu ka wadaa islaamnimadune waa shar ilaan wixii alla yidhi waxa kasoo horjeeda uu yihi asugu sharulbariyati meesha alla gaalnimadii dadka ku tilmaanay uu ku yidhi asigu waxuu leeyahay ana khayru minhu aniga ururkayga u khayr badan meeshii alla yidhi khayrulbariyati ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati ulaaika hum khayrulbariyatin asigu waxuu leeyahay sharulbariya waa dadka sharwadayaalka au leeyahy ayaga marka saasay isu ammaanaan laakiin alla muxuu ka yidhi alii abuuraa yaqaan alaa yaclamu man khalaqahu latiifu khabiir sidaasuu ku yidhi sharu lbariyati inta alla abuuray inay wuxuu yihiin shara dawaabi waxa dhulka ku raadadeeya dhulka dul socdana inay wuxuu yihiin waxa adduunkana saas waaye aakhira ma nolosha dambane dhagaxa iyo ayaga ayaa jahanamo lagu wada shidaa oo dabka aakhiro lagu wada shidaa waquuduha annaasu walxijaara wixii gaaloobo dhan waaye hadde nimankaasu marka sidaas waaye si gaara haddii aan usii daadegno ee su-aashii maxaa lagu garan karayaa ee faransiiska iyo cadaawaddiisa xuruubu saliibiya xuruubta saliibka ama mucatabka oo muslimiinta dhex martay ayaa lagu gara karaa oo aan ahayn hal meel kaliya dhan walba ah dhan walbay muslimiinta kala direen yahuudda iyo labadooduna waa isu heeliyaan yahuudda wa nasaara bacduhum awliyaau bacdin waay gacalay isu yihiin muslimkay cadow ku yihiin gebigoodaba idan marka faransiisku gaaladaas uu la mid yahay gaaladu hadda waa kala daran tahay alla markuu ka hadlayo uma lananzicana min kulli shiicatin aakhira marka jahanamada midba siduu u mudan yahay alla u qoondayahay wuxuu leeyahay uma lananzicana min kulli shiica urur kasta waxaan ka soo siibaynaa ayuhum ashaddu cala araxmaani cutiya midka allaha naxariista badan haddaba dushiisa ku dhiirasho ogoo wax xun kula dhiirasho og iyaan haddaba ka soo siibaynaa uma lanaxnu aclamu biladiina hum awlaa biha siliya naarta in lagu kulaalo oo debka aakhiro lagu kulaalo kuwa ugu mudnaa badan waa garaynaa u leeyahy alla subxaana wa tacaala waan ogaal badan nimankaanu marka waa noocaas guud ahaan gaar ahaanne xuruubta saliibiyadoo amminkan taagan oon ognahay oo markii buush oo haddaba ka mid a nasaarada faransiisku ka mid yahay ka mid ah waa macatablayde wuxuu yidhi hadalka ay og yihiin ragga wax dhegaysta dhammaantood waxay rabaan oo khilaafada inay soo celiyaan oo induneisiya iyo maqribul islaami ishaysata hadal macnuhu sidaah macnaha wuxuu u jeedaa nimankaanu wixiina dhibi jiray oy nagu dhibi jireen aanna ka nasannay ayay rabaan mar kale inay dunida ku soo celiyaan marka nafta ee maalkaba soo dhiiba waayo macnuhu saasay marka iskula hadlaan muslimne waxba uma reebtaan marka dadkaan moodayna inay dad yihiin dad ma aha waa xoolo maxaa hadda nabi moxamed calayhi salaatu salaam markay cayhayaan nabi moxamed calayhi salaatu salaam waa allaahu rabulcaalamiina fariin wadihiisii waa allaahu rabulcaalamiina fariintiisii oo kitaabka alle sunnada nabiga calayhi salaatu salaam ah allah u doorta nabi moxamed calayhi salaatu wassalaam inuu noqdo nebiyadii fariimaha uu usoo dhiibi jiray oo rusushii ugu dambeeya inuu noqdo wakhaatama annabiyiin ayagu marka inay cahayaan waxay tusaale ka tahay xumaantooda maxaa yeelay wixii fiican ruuxa cayhaya asigaa xun kelimada xun waxaa yidhaah ruuxa xun alkhabiihaatu kalimaadka xun lilkhabiihiina ragga xun ayaa iska leh marka waa dadka yani dad u eg laakiin aan dad ahayn dadka ama dhahay waxay baraano oo unesco ka diraasada ka qaadaya ama usii qaxayo dhan dadkaas waxawaaye niman yaqaanba maaha niman yaqaanba maba ahaba inaan marka fahanna waa inay wuxuu dad ahayn dad dad la dhihi kara maaha allaa yaqaana allana sidaa uga hadlay waa un geel geel weliba maaragtay geelaa dhaama bal hum adallu geelaa karoon waxaa ila nabiga sala allahu alayh wasalam rati ayaa haddaba maaragtay u soo dacwooday markaas dacwo kale ma ahayne ratiyaa loo dhowaa waayey dadkii oo dhan uu iska dhiciyey markaasaa nabiga sal alla slam la soo gaarsiiyo waa tegey marka uu tago caasha dhulka dhigtay caashuu dhulka dhigtay dagaalkii waa joojiyey markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam isfahmeen wuxuu yidhi nimankaanu way dhaansan jireen oo yidhi intaasay iraraayeen intaasay haddaba ilmaha isaaraayeen hadda markaan howlgeb noqday oon hawshaa ka gaboobay ay haddana raba inay ibareeyaan waa inaan marka iska dhici wur marka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam nimanka cayhaaya xoolaha waa ka liitaan kalan caami balhum adallu soomaahin waa taa sidoo kaleeto geedaha haddaba maaragtay nabigu sal alla slam mimbarkii uu ku khudbo akhri jiray dushiisa haddaba uu ku akhri jiray khudbada markii mimbar loo sameeyey geedkii jidcigii aan ka wadaa dogobkii ama geedkii haddaba jiridka ahay oo ku tiirsan jiray ayaa haddaba iska gununacay oo iska ooyey ilaa nabigu u yimaado sala allahu alayh wasalam ah ow sidaa u luxluxo sida canug la hurdihayoo kale waa aamusa marka aniinki iyo waa deey kuwaanna waa cayhaayaan ka war maxaa la doonayaa marka oo loo baahan yahay in layska celiyo birta lala dhaca maahine wax wara ma kasaayaan ma kasaayaan soomaalida waxay dhaheen warankaagu nimuuna gelin warkaagu ma galo niman shiirkaagu gelin sheegaagu ma galo in marka sheegaani sheegeenu gala waxay ku xirantahay in shiirkeenu galo oo midida birta laga aslo horta ilaa hadda waxay leeyihiin annagay noo baahan yihiin haddii ay maaragtay ah, wax kastoon ku cayno nagama maarmaan ah, cabiidu diinaaray noqdeen adduunyada xubu dunya wa karaahiyatul mawda ku dhacay annaguna ilmahay noo soo dirseenoo unesco ay waxbartana waxaa lagu tarbiyeeyey inay adduunyadaas ka shaqaystaan markaasi waxay noqdeen cabiidu diinaar ayagana waa u gudbiyeenoo cudurkaas waa u gudbi marka waa dadka tacisi cabdudinaari wadiram oo waxba tari ma karaan doolarkani addoommo u yihiine wax walba aan ku samayno maray alla caayaan maray caayaan rasuulka maray qur-aankii ay haddaba maaragtay ah, caayaan googo hadda usbuuci ka horreeya soomaaliya markay gubayeen ay laadaayeen waxa marka dadku dad maaha faransiisku qoladaasuu ka mid yahay waana u edab daran yahay sida hadda ka muuqata sida ka muuqata kuwa kaloo lagu gubayay kitaabkay ahayn sweden sweden waa kaasa marka ayagaa wada xoolo ah ka liita xoolo yaana xoolo caayine xoolo waxaas ma yaqaaniin ilaahay subxaana wa tacaala heerku uu ku abuuray taagan yihiin waxna duma dulmiyaan ayagu laakiin ibliisa maalin walba iyo sheelareeya ah xumaanti xumaan ka daran kusii tuuraay ayagaasa eri doona ayagaa bir dhihi doona yaa laytaniya takadtu maca rasuuli sabiilan rasuulka la jirkiisa maxaan jidigu noqon waaye yaa yaa weylataa laytanii lama attakid fulaanan khaliilan yaa haddaba hoogaygiiu kaalay hebel inaan saaxiib ka yeeldho ayaa haddaba khalad ehedoo inaan ka yeelna igu wacnaa lahayd igu wanaagsanaa lahayd maxau ka hadlayay laqad adalanii can dikri bacda id jaa-anii wa kaana shaydaanu linsaani khaduula midda kale waxa cayda iyo waxaasoo dhan ay u samaynhayaan waxaa waaye qur-aankaanay meela- meelay ka maraan la-yihiin qur-aankii oo hadalkii allah nabi moxamed calayhi salaatu wassalaam ou dadkii soo gaarsiiyey anuu hirgeliyey sida ummaddu hirgeliyeysa isagoo ku horkacay saddex iyo labaatan sano ay hadday dacwo tahay hadday dagaal tahaba saasoo u waday waxay marka aayadahay diidan yihiin sidii kufaarta hore kufaaru quraysh nabi moxamed calayhi salatu wasalam waxay dhihi jireen maxamed alamiin ay dhihi jireen markuu yihi quluu laa ilaaha illa allahu tuflixuune maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen waa maaragtay waa waalan gaala oo dhanna saas waaye ambiyada ilaahay saasay u cayi jireen waqaaluu majnuunun wasdu jira nabin wax ka soo bilow ilaa nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam yaa ayuha aladii nuzila calayhi dikruh innaka la majnuun waa waalan yahay waxa kasoo baxana waa li waay sidaasay dhahay innaa lanaraaka fii dalaali mubiin innaa lanaraaka fii safaaha dabaalli baan kugu aragnahay dhihi jireen waxaan ku aragnaa inaad doohan tahay baadiyeysan tahay waxay dhihi jireen innaa tatayarnaa bikum waa idin baasaysanay intaad adinku adduunka joogtiin adduun lagu noolaada ma ma noqona waa in laydin dabargoya dhihi jire aminkaana sidii waay ilmihii ay waxnoo soo barena noocaas waaye oo kuwan hadda waa laga celceliyaha macnaheedu waxaa waaye kii murtadka ahay oo muslim islaam ka baxa iyo kii asliga ahay kulligooda waa xisbu shaydaan urur shaydaan waaye marka kulligood in birta laga asla maahine barya ma galaan nimankaanu sidoodaba gaalma yaqaano waraan ahayn waranka weligoodna saasay ahaayeen oo haddaba maaragtay ambiyada ilaahay iyo sida halay halay dilaan halay caayaan halay qaxiyaan saasay ahaa jireen marka dadka maanta dadu qabo waa horu mareen dhahaya dadkaasuu dib isugu naqda isugu naqda waa dhoohantihiin islaamnimana fara ku hoymaysiin haddii aadan arintaas fahmina maxaa yeele gaal haddaad la degtaan macnaheedu waxa waye diinta lagaa fidnaya gaalkuna xoolihiisa ku sii maayo ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum liyasuduu can sabiililah jidka ilaah dadka inuu ka jeedsamana si kale ku dhiibi maayo marka gaaladu waa noocaas ilaahay asaa uga waramay kalalcaami kamadal kalbi kamadal ximaari shara albariyati shara dawaab wallahu aclam waa hagaag weli waxaynu dhex maqoranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha markana waa qaar ka mida dhegeystayaasha dareenkooda ka soo gudbiyey arintan uu ku kacay faransiiska asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu raadiyo alfurqaan magacaygu waa abusalimaan jooga gobolada waqooyi gaar ahaan magaalada hargeysa haddii aan fikirkayga ka dhiibto faransiiska waxay inoo iclaamiyeen dagaal iyagoo hore inoogu iclaamiyey haddana mar kastaba inoogu celcelinayaan waa inayn inagu ku baraarugno haddayna nahay ummadda islaamka gaar ahaan ummadda soomaaliyeed oo cadowga amisom iyo maraykan iyo reer galbeed iyo cid walba ay usoo maxaabsi tegeen oo ay soo dagaal tegeen oo say noola wareeglayaan fikirkeena iyo caaqideena ay wax kale uga dhigi lahayn gaar ahaan marka magaaladan joogo kiniisad baa la furay oo furan inkastoo dadka laguli waa la xidhay haddana laakiin way furan tahay oo dadka arkeen kiniisad imika la furay haddana dhaqan xumo xashiishad iyo wax iyo waxaasna way keeneen maxay bilaabeen inay een, waxbarashada in ay naga soo galaan oo ay cadaysteenba beebelkiyo cad ay iskuullada qaar ku dhigeen oo iskuullada qaar u bixiyeen yaa muslim ayaaba u bixiyeenba walaayaadka islaamiya muslimiinta ku nool ee shareecada islaamka iyo raayada tawxiidka hoos nool aad baan u salaamayaa haddii aan ka hadlo nimanka gaalada ee nebiga sala allahu calayhi wasalam ku aflagaadooday horta aad iyo aad baan uga xunnahay muslimiinta oo dhanna way ka xun yihiin nebigeena sala allahu calayhi wasalam wax maanta waxa weeye ka qaalisan ama sharaf ka sarraysa oo nebigeena sala allahu calayhi wasalam ka qaalisan ma jirto in lagu aflagaadoodo ma gaal xun maaragtay waxa weeyaan oo dadka ilaahay ardalunnaas dad dadka ugu xunxun ay ah noqdaan ay ku aflagaadoodaan aad iyo aad bay maaragtay ayay noo dhibaysaa in laga falceliyo oo laga jawaabana aad iyo aad baan maaragtay ayay munaasib uu tahay oo muslimiintu ay u jecel yihiin ilaahina tabaaraka watacaala kuwii hore ee ka jawaabay ee muslimiinta waxa weeye waajibkii wada saarnaa ka furtayna ilaahay tabaaraka watacaala abaalmarin weyn oo jannada ilaahay tabaaraka watacaala iyo raalaashihiisa ugu horeysa ilaahay tabaaraka watacaala ha siiyo maantana ninkii ilaahay tabaaraka watacaala u fududeeyo waa jaanis weyn magacaygu waa ramadaan cismaan waxaan kasoo hadlayaa hiiraan waxaan salaamayaa dadka maaragta macnaha ku xiran idaacadda iyo daadiyayaasha barnaamij walba oo ka baxsa idaacadda baan salaamayaa dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan ama faransiis ha joogaan ama meelo kale ha joogaan waxaa dushooda saaran in ay nabigu u aargudaan ayuwana u aargudi doonaa insha allah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waxaan aada iyo aada halkan uga salaamayaa iyadoo magacaygu yahay abu mascuud waxaan halkan ka salaamayaa idaacadda islaamiga alfurqaan aad iyo aad iyo aad ayaan uga murugeysanahay waxaan aad iyo aada uga xunahay gaalada aflagaadada u geysta nebi maxamed calayhi salaatu wassalaam nebiga xaqiisu qof kastoo muslina waxa uu ku yahay waajib difaaca nebiga calayhi salaatu wassalaam magacaygu waa sayid cali cabdiraxmaan cabdi oo jooga muqdisho maasha allah n kolay dee ummadda muslimiinta dhammaantood waxaan ugu baaqayaa inay nebiga difaacidiisa ay u istaagaan ay nafsadoodii iyo dhiigoodii iyo maalkoodii ay u horaan sidii saxaabadaba ay samayn jireen ridwaanullaahi calayhim ummadda haddaysan lahayn difaacid nebigooda aysan difaacan karaynin waxa weeye ummaddaasi way dhimatay waxna uma dhimno assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu waxaan halkaa ka salaamayaa dhammaan walaalaha muslimiinta meel kastoo ay joogaan gaar ahaan waxaan salaamayaa idaacadda islaamigaha ee alfurqaan oo inta badan walaalaha muslimiinta ee soomaaliyeed u soo gudbiyo barnaamijyo runtii waxtar iyo nafci dhiiga oo aada uu fiican waxtarna u leh xagga daayilahaan leh dareen iyo xagga dalka xaaladda uu maraay iyo sida ay tahay horta waxaan rabaa hadalkii imaam malik ou yidhi inaan ummaddu u sheego oo uu yidhi famaa baqaa'u lumma bacda shatmi nabiyiha ummad baa qahaashadeeda maxay taraysaa haddii marba nabageeda la caayo nolol wax ay taraysa maleh haddii marba maanta loo dhacay cirdi iyo nabaga ummahaatilmu'miniinkii ummaddan meesha ugu dambayso la taabto weeye wax u dhimay male marka walaalaha muslimiinta meel kastoo jooga waxaan dhihi lahaa walaalayaalow wax noo dhima ma jiro aflagaad intaan ka xag waxaa macnaha qofku wax uu suga ma laha inaan iska niraha bal nabaga lacayo waa la aflagaadeeye bal ninkii uu argudaya sugaynaa mahayn anaga laga rabaa inaan u argudno nabi maxamed salawaatullahi wasalaamu caleyh iyo dhibaatadii loo geystay meel kasta oo joogno walaalaha muslimiinta waxaan leeyahay walaalyo aan argoosan walaalyaalo aan argoosan walaalyaalo aan argoosan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu dhammaan waan salaamayaa marka hore dhegeystayaasha idaacadda gaar ahaan daadahiyaasha iyo baahiyaasha idaacadda ayaan si gaara u salaamayaa intaa kadib runtii wax laga xanuunsado oo jirku la damqado oo laga xumaado oo laga dhiidhiyo weeye qof kastoo muslima arrintaa waa inuu ka dhiidhiyo wuxuu ka geysan karana uu ka geysto qowl iyo ficilba nimankaas waa in jawaab dhiig ku qoran la siiyo ugu horeyn walaalaha alfurqaan waan salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeedna waan salaamayaa waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii walaalaha alfurqaan ilaahay ha barakeeyo ummadda waxweyn bay u hayaan ilaahay ha ka abaalmariyo ilaahay miisaanka xasanaadka ha idinku dalo runtii haddaan ka dhiibto fikirkeyga aflagaadada nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay aflagaadeeyeen nimankan eeyada ah ee faransiiska la yiraahdo runtii waa markii koowaad ma ahan waa dhowr mar bay soo noqnoqotay nabigeena caleyhi salaatu wasalaam in la aflagaadeeyo wallaahi aada iyo aad baan uga xumahay oo aada iyo aad baan uga xumahay in maanta anagoo nool oo waxaweyaan islaam sheeganayno in nebigeena la aflagaadiyo wallaahi runtii waxaan nool nahay ama aanu joognaa zaman aada iyo aada u cajiib ah والنبي صلى الله عليه وسلم waxba hala difaac insha allah taa inta baan kusoo goweyn lahaa aad baan idin salaamaya asalaam aleykum waraxmatullahi wabarakaatu kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid a dhegaystayaal dal iyo dibadba nagala soo xidhiidhay dhegaystayaal kale ayaa inagu soo maqan hase ahaatee ee sheekh nuur sannadihii dambe waxay reer galbeedku ku dhiiranayeen inay dibadda soo dhigaan xumahooda oo idil mar ay kitaabka qur-aanka gubaan mar ay nebiga sala allahu calayhi wasalam caayaan iyo marar ay masaajidda dumiyaan ama ay ku saxroodaan haddaba maxaa keenay dhiiranaanshaha ee xaddaafka ah arrimahaas waxaa u sababa ugu horeysa muslimka gudihiisa muslimka sideedaba cadowganu weligii waa shaqaysan jiray waana shaqaysaha intaba dunidu dhisanta laakiin ruuxa isugu jilcay oo difaaci gebay yaa waay ruuxa muslimkaa waay gaalo weligeedba waa joogi jirtay waxaan hadda gaalnimadana waa qabeen laakiin xawaaraha hadda ay ku socoto waxaa ka mid ah in ay dareensan yihiin ummaddii muslimka ahayd in yaroo daa'ifal mansuura markii laga reebo waxay noqdeen daadxoor marka macnaheedu waxa waaye muslim cabsi ay ka cabsadaan ah quluubtooda laga siibay cabsi ay muslim ka baqaan walaa yansicana allahu min suduuri acdaa'ikum almahaabata minkum soomahayn walaa yaqdifana fi aninkana qalbigeena muslimiin haddaana wuxuu ku tuuray wahni wahniga muxuu yahay xubu dunya wa karaahiyat lmowt xagow ka bilowday waa markii ay khilaafadeeni rideen oo sagaashan iyo dhowr sano maqan sagaashan iyo dhowr sanay maqan tahay kun saddex boqol afartan shantii taqriiban ayay heday waa markii taariikhda hijriga oo sunnada ah lagu isticmaalo muxdathka la iska daayo ilaan taariikhda milaadiga in lagu taariikhsado waa muxdath calaykum sunnati yaa la rabaa wa iyaakum muxdathaati alumuur inaad fahanto marka sagaashan iyo dhowr sano ayay naga maqan tahay waxay sameeyeen marka nimankaanu markay milatari ahaan dowladeena rideen annagaa haddee difaaci jirnay haddaan difaacayna jilcay ma nimankaanana cafiyahay waxay yidhaahdeen milateriyahan waa uga adkaana laakiin waaga waxay akhrinayaan qur-aankii oo walaa tahinuu walaa taxsanuu antum ulaclowna in kuntum mu'miniin haddii milateriyahan laydinkaga adkaada intaadba alle ku xiran tihiin gaalo idinkaa ka fiican ay akhrihayaan ciilaana haaye ninka ciil haayana lagama adkaan maxaan ku samaynaa waxaydhan duulaan maskaxeed aan ku samayno saanugu samaynaa madaarisay fureen masaray ka bilaabatay markaasaa waxay sameeyeen waxay yidhaahdeen odooga dunlob la dhihi jiray ayaa haddaba u xil saaray arrintaas inuu furo iskoolada kii ka horree naabilyaano isagu waxuu ahay geed waa fashilmo beerka wixiyoo dhamuu baabi'iyey isagoo asarow waxuu la dhacay qanaabil magarata bambooyinuu ku garaacay waa lagu kaca marka kan laakiin wuxuu idhi qorshe waxaanu dega aad u gucaada laakiin akiidulmafcuula waxa uu soo saaro ay yihiin wax lagu tasha karo ilmihii oraha lala yimaado marka hore waa la diido oo qaar lagu bilaabaya qur-aankii lagu yidhi ila qur-aanka waxa la diriraawaa moogtahay wixiyaa laga dhigay qur-aan alla waa gaalo kuwana la yidhi laakiin way sii socdo waa adkaysteen ruuxii ilmaha la yimaada lacagaa la sii jiray bilowga markii iskoolkii loo dhigay ee qur-aankii lala diriray qaabab kala duwanoo hadda aanan soo qaada karaynin canugi ka soo baxay waxaa loo qoray mushaar asigay qoyskiisa ka badan xilligaas markii la fisho laba iyo toban junay oo kale aaday u badneed mugaas war ciddii marka waa cidiyaa soo shalleecanoo yiri war ciddan xoolaha ka heleen yaa wiilaa uga soo baxay maaragtay madrasada dowladda ilaa dhulka iyaga caskariyan u haysta madrasadaasay fureen dadkii marka ayagoona diidan haddane lacag rabidiia jiidaysee ilmihii soo gashadeen ilmihii way soo saareen marka guud ahaan markaasaa canug hadduu ka baxo diiwaanul xukuuma waa shaqayha lacag dheeraduu soo qaadaha kii kalena shaqa ma haysto ashar iyo meelahaas hadduu ka shaqay ama masaajidda uu xaaqi tago afar junayha la siiyaa maalan tumayle ma junay afar junay mise isdheeryihiin dadkii markay soo saareen ee ummaddii ku xidhanta in badan oo ka mid ah in yaroo culumaahoo barnaamijka fahamsan oo guryahooda iskaga xarootay mooyaane intii kale lacagtaasaa la feshay ilaa xubu dunya wa karaahiyat lmowt xubudunyana waa maxay waa xubulmaali waa maaratay walbaniin waay khiyaanadaasaa sii socotay markaasaa ilmihii ay ka soo saareen oo gebdho iyo wiilala iyaga waa gumaysiyo gaalo waayo waa nagu fadhiyaan la dhihi jira mogta ilmihii u dhiibeen xukunkii markaase waxay yidhaahdeen hawshaan wada annaguna gadaal idinka fadhihaynaa cadow aad ku aadi weysin markii la helane annagaa imaanayna dhaqaale haddaad u baahatiina annagaa idin imaanayna kuwiioo marka ka xawaaro badanba gaaladii hore oo cali iyo xasan iyo cabdulaahi iyo cabdulcasiis iyo la yidhaah moxamed iyo aa waxay dardar cusub geliyeen wax allaale wix islaamka ka her inay baabi'iyaan sidaasay kusoo sa sagaashanka iyo dhowrka sano hadda jooran saasay ahayd maxaale dowladda islaamka hadday maqan tahay gaaladine dagaalkii ay sidaa u nooceeyeen waxay heleen jaaniskaas aminkan hadda aan joogno konton iyo dhowr dowladood ka dhisa maha muslim dego kulligood gaalay ku xoreeyeen kitaaba sunna nama ogol geebigood waa hadda la socoyaa haddana waa waa soo saaruhayana madaarisi waa furantaya jaamicaadki dugsi hoose iyo dugsi dhexe inay ku jecel yihiin marka waxaa soo baxay ummaddii inay yihiin ummad muslima laleeyahay waana barnaamij kaalo barnaamijka ay ku habaysan yihiin waxaa marka u hirgalay inay iyagu yidhaahaan waxaas fuliya xilligeedii waa la gaari waxaas u kaadshay waaga lama gaarina qorshahaasay fuliyaan marka nimankan waxay dareemeen marka haddii ayaguna ay haystaan jaanis fiican waa sida ay ismoodayaan qof jahanamo u socota jaaniska u haysto wax la sheega maaye wax dhanaa waxu qabee markaase waxay yidhaahdeen gudahana waxa idiin haaya ardadiini adinkune waa kanoo waa haysatiine wax walba waa samay kartiin wax walba waa samay kartiin waxa soo baxay marka laba qolo ilaahay muxuu yidhi subxaanahu wa tacaala ibliis markuu ka hadlaya laaqcudina lahum siraata kalmustaqiima soomayn ururkiisina wuxuu yidhi laa tasmacuu lihada alqur'aan qur-aankan ha maqlina ilaan waa siraadkii mustaqiimkaahay allana muxuu yidhi waidaa quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu ansituu lacalakum turxamuun waxaa soo baxa marka niman muslimkii madabkiisii loo afkiisa ku hadlaya mararka qaarkood haddana si ayagu u gaaloobeen inay u gaaloobaan oy u ridaabeen inay u ridaabaan ummadda dhan u ogol wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an marka waxay jecel yihiin inaad gaalowdiin oo dadka muslimka ay islaamnimada ka baxaan sida yurub iyo america naqamugay ku leeyihin xaytaa macneedu diinta islaamka ba alla ka fura wa wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'an isku mid noqotiin dhan isu raacdaan taasay rabaan marka nimankii gaalada seekada ahay iyo ilmahoodiyo ayaguna sidaa u shaqeeya yaa ishelay natiijadu maxay noqotay marka haddii alla la caayo haddii nabi la caayo haddii qur-aan lagu saxaroodo haddii lagu kaadiyo haddii la gubo masjid haddii la dumiyo haddii lagu saxaroodo waxay ku leeyihiin waxa waaye waa xuriyatlqowl waaye gaaladiya umeerihaysa mogta hadduu dimuqraadiyada sidaa qabto hal xabo ergey koodaa ama fariin wada koodaa oo hadda gaalada mid kamida ka socda haddaad caydana waxaa lagu leeyahay haye argaxiso waay markaasaa waxaa lagu dhigayaa waxaan weligood la maqlin oo la arkin intay kari karaan marka ma garat marka annagaa horta sababta koobaad iska leh maxaa yeel annagaa isbedelnay diinta waa la ilaali jiro muslimkaa ilaali jiray markaasaa haddii lagu arko in yaroo kamida waxuu yidhi maaragtay imaamu maalik raxmatullahi aleyh waxaa laga wariyay eray ah maa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha ummadda joogidoodu waxa ujeedaahayo leedaha waa maxay haddiiba nabigeeda lacayhay bacda shatmi nabiyiha marka ummaddu waxay heeda sidaas saa darteeda nimankii murtadiinta ee maanta noo taliya markaasaa loo sharcu dejiin laga dhiga asala igaarkaygi saaxiibkay qabiil hebel waay meeshii markii muslimku noolaay oo xubu dunyaa wa karahiyatu cudurkaas intouna ku dhicin kii ridaababa gaal mihi ugu dhow aadi jira maa muslim la jiri maxaa in la nacbihi ogyahay oo la dilaayo ama la baabiya man badala diinahu faqtuluhu lagu dilaayo maantana sharci dejinaan nahay awoodda dalka ugu sarayso ayagoo dhahaya ah haddaba loo sacbiha marka horta qul huwa min cindi afunsikum soomaalian mumkin uxud jabka ka dhacay ana haadaa markay yidhaahdeen annaga marka u sababa ilaahay markaan isbedelnay xooggeeni muxuu u bedelay jileec aqoonteeni kitaabkee sunnada aan naqiinay waxa haddaba gaaladu wadatana aan jahli u naqino jaahiliya balere maxay isu bedeshay haddaba aqoonteeni jahliya isu bedeshay yaclamuuna daahira min alxayaati dunya hum alakhiratum gaafiluun wax walba marka waa isbedeleen dabaya dacal inta yaroo hadda daa'ifa almansuura ah oo jihaadaysaa lagu caymaha ee weliba waxay soo wadaanaa ka badan hadda waa kuwa bilaabeen inay yidhaaheen yahuud cunaqabaynta ha laga qaado ha loo furo tacaamulka iyo waxisdhaafsiga macnaheeda walba waa furay laakiin marxaladii waxaa la soo gaaray dibadda lasoo dhigi lahay ma garat taas marka annagaa u sababa maxaa yeele kontonkaas iyo dhowrkaas ee dowladood ee dhisna islaam sheegahaya muslimaan hogaaminaa dhahaya kulligood diinta islaamka ma ogola nabi moxamed caleyhi salaatu wasalaam iyo wuxuu wata ma ogola maadaama kuwii marka aqoon-yahanada u ahay ay heerkaa marayaan caamo aan waxba ogeyno xabad naga qaadi maysee aan haddaba naqasbaxno in badan oo nagu ceshoonay haddaba maaragtay naqas kuye aan naqasbaxnay joogaan nimankan shayddaanihana samaayo wax kale ma rabyo marka taasa u sababa meel dheer laga jiri maayo waa hagaag innaga oo sii ambaqaadi doonna falanqaynta markana aan siiyo qaar kale oo ka mid a ee dhegaystayaasha gaar ahaan haweenka ku dhaqan shabeellaha hoose gaar ahaan kuunyo barrow oo iyagu shalay oo khamiis ahayd qabtay barnaamij ay ku soo bandhigeen sida ay ugu xanuunsadeen falka foosha xun ee faransa ay ku kacday bismiillah alxamdulilaah arrintaasaan insha allah rabnaa inaan ka hadlo haddii ilaahay idmo arrintaas arrin aad u xanuun badan ah muslimiintana ku ah dhaawac weyn oo qalbigooda iyo diintooda soo gaadhay annaguna aanan ka aamusi karin insha allah waxaan u dirayaa dadka muslimiinta fariin waa u jeedaa nololma taal nebi maxamed cali sala slam waa la caayay waxa weeyaan dad badan caayay adinka oo kale ah oo haddana gaalo ah waa inaad ka dhiidhidaan faransiiska muslimiinta ku nool waxaan leeyahay ka kaca sida ay walaashaya sheegtay waxaanu ka hadlaynaa maanta insha allah oo aan difaacaynaa cirdigii rasuulkayaga salawaatullaahi calayhi wasalam rasuulkayaga oo calayhi salaatu wasalaam ah khayru khalqillaah oo lama taabtaan oo lama geeyaan ah oo cidda isku taabata ay ku hayso ajashooda ay ku hayso waxaanu leenahay faransiis ha ahaado gaalada kale ha ahaato nebiyullaahi maxamed waa shaqsigii keliya allah subxaanahu wa tacaala uu khayru khalqullaahi ka dhigay safiyahu wa khaliilahu uu ka dhigay waxaanu leenahay haddii aad ka joogsan weydaan cayda nebigeyga salawaatullaahi calayhi wasalam allah raxmaanka ayaa ceebba ka ilaaliye ceeb aanu lahayna saari kari maysaane rasuulullaahi cabduhu wa rasuuluhu weeyaane ammaantiisana ammaanta ammaan ugu sarraysa weeyaane sawirkiisana ma sawiri kartaan mana ceebayn kartaan ilaahay xataa wuu ka ilaaliyay inuu shayddaan isku masalo waxaan idin leenahay haddaad ka hadhi weydaan taa idinku dhacda xataa dabaylaha ilaahay waa idinku kicinaya aadamiga dhaafo xataa dabaylaha ilaahay waa idinku kicinaya waxaan leeyahay kufaarta ilaah subxaana wa tacaala rasuulkiisii aflagaadayday waxaan leenahay horta nabigeena calayhi salaatu wasalaam waa khayru khalqillaahi qadiirkay midkoob jeclaay quruxdatiisaana rabbi baa qayaasi kara allow hanagu qadin shafaacad qaaliga waxa weeyaan nabigeena calayi sl slam caymanha waan ognahay balse annaka ayaa dhiiggeena la taabanaya meeshaan ka taagannahay nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam ayaa la ogaanayaa ayna ummata maxamed ka toosa hurdada aad jiiftaan ilaahayna waxaan u baryaynaa faransi ilaahay subxaana wa tacaala jawaab horena wuu ku siiya haddana ilah waxaan ka rajaynaynaa dawaashiisa inuu ilaahay kugu sallido subxaana wa tacaala ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala cudurkii cudur ka duman inuu ilaahay subxaana wa tacaala kuu soo diro ilaahay waxaan ka baryaynaa jawaabtan ilaahay subxaana wa tacala inuu sidai ugu dhaqsaha badan allah subxaana wa tacala ilaahay inuu noogu soo jawaabo ayaan ka rajaynaynaa وأما رسالتي إلى فرنسا أمهلني رويدا من جزائك الكامل وأما رسالتي إلى أمة المحمدية دافعوا عرض رسول الله أيما استطعتم حتى ولو ذبح كافر من كفرة الله وسأرجو أن أكون إن شاء الله أول من يدافع عرض حبيبي من فرنسا الضاغية شتموك في وضح النهار وأمتي تخشى العدا تخشى عدوا حاقرا من فيه حقد قد بدا داس المصاحف باعتناء ثم دك المسجدا آه رسول الله يهدى أين من عشق الردى أيساب نور الفرقتين ومن به الكون ابتدى آه رسول الله يهدى أين من عشق الردى waa hagaag qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda jimcaha ayaan ku dhownahay sheekh nuur mar kastoo ay gaaladu ku xadgudbaan nebiga salallahu calayhi wasalam dad uunbaa soo baxaa oo dhiigooda bixiya oo tallaabo qaada soomaaliya waxaad la socotaa tallaabadii laga qaaday ninkii nebiga caayay ee gaalkacyo joogay faransa sidoo kale waxaad la socotaa rag baa argoosi sameeyey shan sannadood ka hor su-aashu waxay tahay iyadoo dadka muslimiinta ah aanay ka suulin dad mar walba iska xilsaaraya arrimaha oo kale ayay waxaan ku kacayaan bal ka waran maxaa dhici lahaa haddii laga aamusi lahaa oo aan farna loo nuuxin lahayn waxaa dhacaya haddii taas laga aamuso macnaheedu waxa waaye waxay rabeen inay hurgalaan waxay rabeen inay hurgalaan oo dadka ay caayaan dadka ay garaacaan ay dadka haddaba maaragtay ay gaalaysiiyaan maxaa alle muxuu ihi subxaana wa tacaala in yafqafuukum nimankan aad gacashanaysaan oo warqadaha aad u diraysaan laa tatakiduu caduya ka hor ismogtahay caduwi caduwakum awliyaa tulquun in yafqafuukum hadday idin helaan oo jaanis ay idinka helaan waxay idiin haddaba muujihaan cadaawo yakuunu lakum acdaa wayabsuduu ilaykum aydiyahum gacanahooda idinku fidiyaan markaasay idin garaacayaan wa alsinatahum carabada way idin caayayaan way idin dilayaan intaasoo dhan maxay ka rabaan wawaduu low takfuruun inaad gaalowdiinay rabaan in yafqafuukum yakunuu lakum acdaa'an wayabsuduu ilaykum aydiyahum wa alsinatahum bisuu'i ugu dambaystane hee wawaduu low takfuruun waxa sidaas adinkoo haddaba sidaa ay idinla maagan yihiin inaad haddane wax gacaltooye u muujisaan adinkoo u jeedin inaad xoola ka heshaan waxba idin tari mayso lan tanfacakum arxaamukum walaa awlaadukum yowma alqiyaamati yafsilu baynakum wayufsalu baynakum allahu bima tacmaluuna basiir waa inaad ku kufrisaan sidii nebi ibraahim iyo rusushii la jirta inaa burcaahu minkum aad tidhaahdaan marka waxa dhacaya allah noo sheega inayna hal xaba noo dhaafin allana wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin dadka in qaarkooda qaar ku difaacayo laf dhungasha uga dhigaya haddayna jiri lahayn lafasadat ilardu ardadu waa fasaadileed gebigeedaba walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lahudima sawaamicu wabiyacun wasalawaatun wamasaajidu yudkaru fiiha smuullah culammada marka waxaa noo joogta dowladda islaamka waa noo dhisan tahay macno ahaan maxaa la culamaa joogta rabbaaniyiin magarat kuwa ayagu adduunya iska eryada hadday jiraan kuwa fiicana weligood la helaa oo daa'ifa almansuura ku tirsan ma garad alla markaasu wuxuu leeyahay waxa lagama maarmaana hadday idinka guulaystaan inay sidaa idin gelayn walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xataa yaruduukum can diinikum in istadaacuu haddayba awoodaan diintiina idinka celiyaan daymayaan haddayba karaan waa mushrikiin carabti waay yahuuda nasaarana walan tardaa canka alyahuudu wala nasaara xataa tatabica milatahum ilaa aada diinta islaamka ka tagtaan miladooda ka qaadataan idinka aamusa hadda kontonka roor kadib waa laga aamusanya maxaa looga aamusaa diinta islaamka ka tagaan si yahuudnimo qaatay nasaare waxay rabtay qaateen waxay rabeen ay qaateen markaas la dimuqraatiya dimuqraatiya dimuqraatiya waa diin gaalo waay in alxukmu ilaa lishacbi ma aha diin muslim maaha diinta muslimka waa in alxukmu ilaa lilah waxay soo wadaan iyo waxa dhacayahu saas waaye ciddii moogu ha maqasho kaliya waxaa badbaada inti dagaasha ina aladiina aamanuu waladiina haajaruu wajahaduu fii sabiili illaah ulaa'ika yarjuuna raxmat allah adduunya aakhira kuwaasaan raxmadilah kuwa haddaba alla rumeeyey ee diintooda meeshii dhaawax ku gaaraya kala cararay kala qaxay ee haddaba fii sabiililah ku jihaaday kuwaasu alla wxuut raxmadda ilahi rajiya inta kale waxaa waaye xusbu shaydaan laga dhiga ala ina xusba shaydaani hum ulkhaasiruun marka taasna waa sidaasoo annaga haddaba inaan fahno waaye dadkii aan fahmine ee khuhaayadu iska dhex dabaalanayane haddaba waa kuwaas gaaladii falay wadaa iyaguna waa mudaharada mudaharad miyay xugfalaan nimankan ugu dambeyntii asheykh nuur macalin cabdiraxmaan waa maxay xilka dadka muslimiinta ah ka saaran difaaca cirdiga nebiga sala allahu calayhi wasalam ma dad gaar ah oo mujaahidiin la yidhaahdo ayay xil ka saaran tahay mise muslimiinta oo dhan ruux kastoo muslimaa laga rabaa ee yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah ashhadu anna muxamadan rasuulullah afkana ka yidhi uurkana ka rumeeyey adimuhune ay sidaa u shaqeeyeen saddexaa loo qaybiyaa ulaayika adduhu macnaha qur-aanku markuu ka hadlayo suuratu lkaafiruun waxay tilmaamay qul yaa gaala inay jirta gaala baxtiya ulaa'ika hum alkaafiruuna xaqa suuratu nisaa soomahin iyo mu'miniin dhaba ulaa'ika humuna xaqa suuratu alanfaal iyo munaafiqiin oon xaggaya xaggaba jirin munaafiqiina la yidhaah oo iyagu waxa waay laba kaarayaal waayo meel walba waxay isku dayayaan inay wax ka riixdaan suuratu lmunaafiquuna idaa jaa-aka almunaafiquuna ku magacaaban iyagana marka ruuxii muslima ee islaamnimo ka dhab tahay waa inuu nabiga sala allahu aleyhi wasalam wax walba ka jeclaadaa nabiga sala allahu aley wasalam wax walba inuu ka jeclaadaa maxaa yeelay waxa uu naar uga badbaadayay jannana ku gelayo waa inuu nabi moxamed caleyhi salaatu wassalaam dabagalo ounan haddaba garab marin nabigu wuxuu yihi sala allahu aleyh wasalam kula ummatii yadkhuluuna aljannata ilaa man abaa ummaddeedao dhan jannaday kelaan ilaa ruuxu iska diida mahayn qiila waman yaba yaa rasuula allah yaa waalano janno iska diida rasuulka allow qaala man ataacanii dakhala aljanna qofkii aniga idagaga dambeeyana jannow galay waman casaanii ruuxii garab marane oo tala diidaneh faqad abaa janno waa iska diiday marka ruux kastaa laga rabaa oo weliba hadduu indhool yahay iyo hadduu yahay nin dhutinaya iyo hadduu yahay nin jiran waa soo gelaya maxaa laga rabaa ayaga dagaal lagama rabo laakiin waxaa laga rabaa idaa nasaxuu lilaahi wa rasuulih inay haddaba diinta run ka sheegaan markaas imaam maalik muxuu leeyahay maa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha inaad marka fahanto waa lagama maarmaan nabiga sala allahu calayhi wasalama xilli kasta iyo goor kastaba qofkii u yani agtiisa u dhowaada waa in korkiisu qiiqa insha allahu tacaala waana dhici doontaa maxaa yeelay dad badanaa jooga oo diinta islaamka u hagarbaxay oo daa'ifa almansuura uu nabigu ku tilmaamo sala allahu alay wasalam xilli walbana waa joogayaan ilaa adduunya ka dhammaato haddii qola waxeeda xaraashato xaraashii xoolo jaban ay ka dhigato dolar ay ku doonatay iyo madaxnimo iyo kuwa aan dabcaynaa jira oo alla noo sheega subxaanahu wa tacaala nabigiisuna noo sheega sala allahu alayhi wasalam marka waa lagama maarmaan ruux walba inuu arintaa au inti tabartiisa ka qayb qaato ragna insha allahu tacaala waa diyaarihayaan daa'ifa almansuura waa diyaarina afya idinba waa ku difaacaynaa mana aha oo kaliya in hal ruux iyo qorma qof kastoo muslim ruux kastoo muslimha laga rabaa ruux kastoo muslima ayaa laga rabaa inuu marka yani ninka ama nimanka hadda edabdarada samayhaya iyo kuwa raba inay ku fikiraan waa in tallaabo kuwa dambe ay ku kala faninaan lagu qaado fa imaa tatakfanahum fi lxarbi fasharid bihim man khalfahum lacalahum yadakaruun lacalahum yattaquun ma yahayd in marka kii habaar yiwaadan habaarkaa lagu ogyahay kii howlgal yiwaadane howlgalkaa lagu ogyahay booris iyo caraadinkiiyo af iyo adinba xabadka la reebo mayno insha allah maxaa yeele xayan noo dhaqan mar haddii nabigeena la caayayo maxamed ali sala allahu alayh wasalam maa baqaau lummati bacda shatmi nabiyiha waxay yidhahdeen culummadu gaal hadduu yahay waaba gaaloo asiga haddee jahanama u qaboobaysa muslim haddii sarbeeb ha noqoto si dadban iyo si toosa hadduu u caayo nabiga calayhi salaatu salaam towbo iyo alla u naqad ka ansixi maa yidhi maba lahaba towba yidhi waa qaarna waxay yidhaheen maya haddii uu towbo keeno towbadiisa waxaa leeyahay noqodkiisa adigu towbadaada kuguma haysano alla agtii hadday kugu anfacayso aday ku jirtaa laakiin dil ka baaqamaysid dil ka baaqamaysid waa lagu dilaa oo maxaa lay dilaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa ti u dad asiga caayi oo meel uga dhacay waatu iska saamaxee waxaa leeyahay nabigu sala allahu alay wasalam asaa jooga berigaas hadda waa dhintay amau ku cafiya waa may inaan marka anagu ku marsiino wixii waajiba man badala diinahu faqtuluuhu yaa taalla towbadaad sheegaysa soomaa dil kaa baaji mayso laakiin hadday kaa dhab tahay alla agtiisa wax ku dheefe arrintaas marka waa lagama maarmaan nabigana sala allahu alay wasalam ninkii markuu ilmo abilahab wiilashiisa mid ka mid a ayaa maruu shaam safar u safraya uu la socday oo wuxuu intaan maqanahay moxamed waxyeeladiiso iga baaqa mayso haddaan jiscimaawr asaan si aan ku qanacsana usoo caaya aan usoo dhibaataya iyuu yimidow wuxuu gaarsiin kara gaarsiiyey waa maka intii la jooga haddi oo maaragtay uuna soo haajiray nabigu sala allahu alay wasalam nabigu waa habaaray sala allahu alay wasalam allaahuma sallit calayhi kalban min kilaabik in habaarku bannaayaan kuu sheegaa macnaha waxba ha yaraysanin ilaa qofka haddii tabaru ku gaabato allow barya allaan tabaru ku gaabahayn kii fal kalan howl galana hadee waaba jidka kusoo jira qorshihiisi iyo taagtigiisiiyo wataa soo ma abaabulkiisi iyo qorshihiisiyo wataa ka kalena waa inaad tiri anigu waxaan u qadaa xoog ma hele mahana iska fadhiya intaan tegi kara intaad tigi karta waa laguu sheegaya allaahuma sallit calayhi kalban min kilaabika markauu yidhi ninkii waa safray wuxuu tegey socdaalkii uu la tegey gaal haddee waa ogtiyo nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa og yihiin inuuna nin nin dhedheela uusan ahayn habaarkiisi waa hirgelahayydheen ninkan caawada saa loo badbaadiya gaaloo dhammaan in isku birtaa waxay dhaheen safarkaanow wiilkan caawa waagaha loo bariyey alaabtay siteen oo haddaba maaragtay safar dhan waaye anya lees dul saaraa wiilkii dhakada laga saara asaa dhinacda laga fadhiista libaaxa inya yimiday ou tartiib u qaatay sidii camuudiya aawa ma jooga maya ma jooga aawa yaa qaatay intou maray lama helo allahuma salid calayhi kalban min kilaabika u firsaad daa'ifa almansuura marka dadaal iyo dagaal intaba u kala heri mayna insha allahu tacaala ayagaana eedi doona afxumadooda way eedi doonaan waa kala edab daran yihiin wuxuu mudan yaha la marsiiya insha allahu tacaala ha u malayna muslimiintu inkastoy tabar daran yihiin waxa ku jirta in yaroo alla ku xiran weligoodna ayagaa ka adkaa jireen waxa feeraha weyn oo badbadan kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kaiiratan biidni illahi wallahu maca asaabiriin taas marka waa inaan fahanaa xadiidka hadda idin sheegaya allahuma sallid calayhi kalban min kilaabika waa xadiid xasana waay marka taas ayaa noo ballana wallaahu aclam kaasina wuxuu ahaa sheikh nuur macalin cabdiraxmaan dhegaystayaal intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aan maanta ku falanqaynaynay falka fooshaxun ama aflagaadada ay faransiisku kula kaceen nebigeenna sala allahu calayhi wasalam tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيسين ما لكم تلبسون حلة البيسين